ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
ha siinina maalkiinna uu alle idinka dhigay waxaad ku dhaqan tihiin makasta makas waxaa halkan loola jeedaa agoonka aan qaangaarin ama ninka aan si fiican u maamuli karin maalkiisa inkastoo uu yahay maalkooda alla wuxuu ka dhigay wadar isagoo ina xusuusinaya in maalka oo dhan uu isagu yahay kan bixiyey si loogu daryeelo ummadda wadar iyo waaxidba ha siinina maalkiinna uu alle idinka dhigay waxaad ku dhaqan tihiin makasta kasa quudiya faa'iidooyinka ka soo baxa oo uga arratira kulana hadla hadal wanaagsan oo gar ah